bismillahi raxmaan raxiim sidaad horeyba awogeydeen shalay maalin ka hor habeennimadii baa al-shabaabku ay xarun aan kulahayn meel yar oo bays yara oo aan kulahayn deegaanka galgalaad meel ka sukayso balaqada la yidhaahdo ayay soo weerareen habeennimadii halkaas maaragtay dhimasho iyo dhaawacba labada dhinac way jireen subaxdii baanu ka daba tagnay dambe dabadeedna shalay baanu waxaanu isku helnay meel adigu dhowr iyo toban kilomitr u jirta bilkhalaf halkaas ayuuna dagaalku ka dhacay waa gartay marka dagaalkan dambe maxaa idinka soo gaaro khasaare ah ina ayaga runtii waxa naga soo gaaray oo khasaaraha dhaawac iyo dhimasho midna ma jiraan laakiin dhinacooda waxa weeye ilaa iyo afartan iyo waxay jirabaa aanu aragnay ninkoodii waadna ku arkataa baraha bulshada sawirada laga soo qaado waa gartay marka maanta mee dadkaas baraha bulshada saaad sheegtayba ku jira eed soo bandhigteen ma kuwii balekhadar ee deegaanka galgala hoos yimaadaa mase waa kuwii markii aad ka daba tagteen adinka kadib ahaa labadaba way isugu jiraan dhaawacii iyo dhimashadii ay qaateen na waa meel weeyaan meella waxa weeyaan waa shalay iyo wixii ka dhacay waa gartay al-shabaabta deegaanadaasi meelaad og tihiin oo dhaawacyadaas iyo dhimashadaas sidaad sheegtay ay la aadeen qaarkood miyaa jira oo saldhig u ah
runtii dhulku waa dhul buuraday ah oo ay adag tahay ma garanaysaa dhaqdhaqaaqiisu waa suuragal tira yar oo aan maaragtay aan badnayn afar ilaa shan meelahaas unbaa ka baxsaday wixii annaga nasoo weeraray iyo wixii caawinayeyba oo tayskoodii dambe oo dhaawaca la diganaya marka waxa weeye ma jirto meel ay dhaawac maaragtay intay qaadaan oo geeyaan ay ku dhaweyn karaan ma jirto waxaa jirta mar walba al-shabaab inay deegaanada buuraha galgale ay kusoo noqnoqdaan weeraro ay ka geystaan hadda saldhigyadiina inay soo weeraraan ayay bilaabeen oo xataa sida la sheegay balekhayr way la wareegeen waxaa la sheegay inay la wareegeen saacado markii weerarka ay kusoo qaadeen askar badan puntland looga dilay maxaa looga adkaan la-yahay al-shabaab deegaanada ay ku sugan yihiin ee deegaankaas
runtii waxaan halkaa kaa sixi lahaa runtii inaanay jirin askar badan oo puntland oo halkaa kaga dhimatay waxa ku dhintay waxa weeyaan xaqiiqadii cid walba ay ay ay ay ay aragtay iyadu waa asraskriba annaga halkaa nooga dhintay waa sida al-shabaab ay sheegteen aada dhaawac iska saalan buu ahaa sidaa daraaddeed sidaan sheegaya waa sida xaqiiqada ah weeye in badanna la og yahay xagga soo noqnoqoshada dagaalkaasina waxa weeyaan arrintani maaha arrin puntland keliya ku saabsan waa arrin ku saabsan soomaaliya oo dhan iyo nimankan nabaddiidka ah inay magaranaysaa meel wal inta badan ay soomaaliya ay ka dhaqdhaqaaqayaan dagaalkooduna uu yahay dagaal gurila ah oo ku dhifo oo ka dhaqaaqa ama fursad un inay helaan ay tahay markaasaa daraadood mar walba waa suuragal inay wax soo noqdaan dhulkuna waa dhul iska buralay ah oo aad iskaga adag tahay maaragta socodkiisa oo mar rabaa lagu kala bixi lahaa runtiina waxa weeye cadaadiska iyo weerarada iyo difaaca iyo waxaan ku hayno runtii waa wax aad iyo aad maaragtay culeyskooda laskooda ugu haya marka dagaalkani waa mid ay ka dambeeyaan magaranaysaa maaragtay argagixisooyin caalami ah sidaa darteed waxa weeyaan inta badan wuu soo noqnoqon karaya balse insha allah waxaan jecel lahay in marakan aan maaragtay soo afsan hadda waxaad ii sheegtay inaad saldhig kala wareegteen deegaanka ay tageen dhaawac iyo dhimasho badan aad ku samayseen tiro aada u yar ay fakadeen marka ma laga yaabaa inay intaas ku ekaadaan oo maalmahan wax weerar ay soo qaadin maadaama saad sheegtay aada jab xoogle u geysateen mase weli cabsi ayaa jirto
waxa weeyaan wa wa wa wa intaa muddooyinkii sanadihii dambeba intaa waa lala dagaalamayey oo maaragtay waa la waxyeeleynayey laakiin qof maskax khaldan ku shaqeynaya oo isagu maaragtay meelaha balakurusida way jiraysaa baan aaminsanahay laakiin muhiimaddu waxa weeye in in la ciqaabo oo aanay marnaba aanay ku baxsanin wax ay waxay sameeyeen ba ba baa loo baahanya taasina waa waxaan hadda tirada ugu dambeysa ee ciidamada puntland ee dagaalkii balekhayr iyo ku dhintay sidoo kaleta kii hadda ka dambeeyd ii sheegaysay ma noo soo koobi kartaa ma noo sheegi kartaa tirad tiradooda guud oo hadda ka dhimatay waa konton iyo saddex weeye waxaa fakadana waxaa weeyaan shan afar wixii aaggaa kusoo guuray oo dhan adinka xaggiinana maxaa idin gaaray guud ahaan annaga afar askari ayaa naga dhimatay daawicuna wuxuu ahaa ilaa iyo labiyo toban wada maaragtay aada iyo aada u sahlan aada iyo aad marka labada dagaal kii hore ayay afar ku dhimata kanna ma isla afartaas unbaa idinka dhimato dagaalkan dambe waxba idinkagama dhiman may kan dambe waxa weeyaan waxna gaaray dhaawac iyo dhimasho midna ma jiro ilaahay fadligiis waanu ku guulaysanay sidii ay ahayd runtiina waxa weeye maanta inaad iyada waraysato waa ficlaan lahayd inkastoo ay dad xaqiiqada sheega aanay ahayn waa gartay marka ayaga kontonkan aada sheegaysid ma dagaalkii dambaa mase kii hore intee ay ku dhinteen kontonkooda kontonka waxa weye waa habeenkii hore iyo